إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan askar etoobiyaan ah ayay waxyeello ka soo gaartay weerar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay maamulka etoobiya ka dhistay dhulka soomaali galbeed ayaa xabsiga dhigay ganacsado ku nool magaalo ka tirsan dhulkaas dowladda federaalka ah ayaa dadka ku dhaqana muqdisho diiwaangelinta qasabka aheed ugu sii dartay tacdiyo hor leh mid ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka ee kenya ayaa ka hor yimid amaro adag oo uu bixiyey madaxweynaha dalkaasi william ruuto dhegaystayaasha warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa ka falceliyey silsiladda cusub ee makaarimul akhlaaq taas oo ku baxda wararka maalinta jimcaha xiise dagaal oo u dhexaysa maamulka la baxay jubbaland iyo dowladda federaalk ayaa ka taagan magaalada beled xaawe ee gobolka gado warka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan maraykanka ayaa markii ugu horraysay qiray in gantaal ay leedahay iraan uu ku dhacay mid ka mid ah saldhigyadiisa ku yaalla waddanka qatar dhegaystayaal intaasu waxay ahaayeen qodobada warka duhurnimo ugu doorka rool warkaas oo faahfaahsan goor dhow ayaynu soo gudbin doonaa insha allah قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa toddoba-iyo tobanka muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiriya dhanka kalena waafaqsan laba-iyo tobanka bisha toddobaad labada kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal ku soo dhowaada warkaas oo faahfaahsan askar etoobiyaan ah ayay waxyeello ka soo gaartay weerar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay weerar habeen hore ka dhacay xaafadda bulajima ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxaa ka soo baxaya faahfaahin dheeraad ah weerarkan ayaa inta la xaqiijiyey waxaa lagu dilay sargaal ka tirsanaa ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed kaas oo lagu magacaabi jiray marshaale waxaa sidoo kale u suura gashay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee fuliyey howlgalkaas inay soo furtaan qori iyo booshkiisa sidoo kale waxaa weerarkan ku dhaawacmay laba askari oo etoobiyaan ah kuwaas oo xilliga uu weerarku dhacaya ku sugnaa goobta maamulka etoobiya ka dhistay dhulka soomaali galbeed ayaa xabsiga dhigay ganacsado ku nool magaalo ka tirsan dhulkaas tafaasiil ku aadan qodobkan waxaa inoo soo jeedinaya cadnaan xaaji muxsin wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda etoobiya ayaa ku waramaya in ciidamada u shaqeeya maamulka ay xabashidu ka dhisatay dhulkaas ay kordhiyeen dhibaatada ay ku hayaan bulshada taysiir jaamac barre oo ka mid ah ganacsatada degmada booq ee dhulka soomaali galbeed ayay xabsiga u taxaabeen ninkan oo saacadihii lasoo dhaafay ka hadlay dhibaatooyinka uu maamulka itoobiya ku daawan ka wado mandiqada ayaa waxa ay sababtay in ay gurigiisa ku weeraraan iyagoona jirdil xoogan u geysteen kadibna ay xabsiga u taxaabeen tacdiyadan lagula kacay ganacsadahan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo maamulka etoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed uu muddooyinkii dambe sii labajibaaray gumaadka iyo gaboodfallada uu u geysanaya shacabka ku dhaqan halkaas iyagoona xabsiga u taxaabaya ciddii ka hadasha tallaabada guracan ee ay ku dhaqaaqayaan sida uu hadda ugu dulman yahay ganacsade taysiir jaamac barre si kastaba ha ahaatee dowladda etoobiya ayaa ku qanacsan gardarada aan geedka loogu soo gaban ee ay ku dhaqaaqayaan maamulka iyadu ka dhisatay halkaas maadaama ay doonayso inay gebi ahaanba soomaaliya ay sidaasi ula dhaqanto dowladda federaalk ayaa dadka ku dhaqana muqdisho diiwaangelinta qasabka aheed ugu sii dartay tacdiyo hor leh axmed cabdulaahi ayaa faahfaahin ku aadan qodobkan inoo eegaya dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya oo horey uga cabanayay diiwaangelinta doorasho oo qasab ah oo ay dowladda federaalku samaynayso ayaa haatan waxaa uu sii kordhay tacadiyo horleh oo lagula kacayo dadka shacabka ah xukuumadda federaalka ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ayaa bilowday inay dadka ku nool xamar markii ay gaadiidka kala degto ugu darto garaacis ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo ah kuwa dadka qasbaya ayaa wata ololo ay ku garaacayaan dadka shacabka ah waxaayna dhufanayaan qof waliba oo ka biyodiida diiwaangelinta sanduulaha ah mid ka mid ah wadayaasha mootolabulugooleyd oo ka howlgasha muqdisho oo warbaahinta la hadlay ayaa ka waramay dhacdooyinkii la xiriiray arrintan oo uu la kulmay maadaama uu mootadiisa ku qaado dadweynaha anoo laba qof ii saaran aleeqanfaan kaarka qaado hadana cali mow kuu leeyahay badaa cali kaliyaa taalee kuu leeyahay dadka aweydiyaa lagaa jijinaa reer waxay gaaneen dadka ilaa cabsi oo cabsi darteeda oo markay cali u dhowaanaan ka degaan oo xaafadaha ka soo wareegsadaan oo baabuur qooda oo imaada anfaad waa laistumaa niman odayaala latumaa anfaad oo zaa'id waaween oo dad macquul ah hadda xoogaa loo isticmaalaa anfaad qofka haddoo diido ma wadiidi kare askari oo ku dhaayo shan camalaa dab socoto laba suudaha dab socoto dowladda federaalka ayaa dhibaatooyin dhan waliba leh ku haysa shacabka muslimka ee soomaaliya si gaar ah shacabka ku nool goobaha ay maamulaan shacabka ku nool muqdisho ayaa muujiyey sida ay uga hor imaadsan yihiin doorashada qof iyo codka ah dadka shacabka ah ayaa horay u sheegay inaysan doonaynin dastuurka taasi beddelkeeda ay doonayaan ku dhaqanka shareecada islaamka balse xukuumadda ka dhisan muqdisho ayaa ka amar qaadata dowlado shisheeye oo doonaya inay dalka ka hirgeliyaan dimuquraadiyadda mid ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka ee kenya ayaa ka hor yimid amaro adag oo uu bixiyey madaxweynaha dalkaasi william ruuto faahfaahin ku aadan qodobkan waxaa inoo egaya cabdulkhaaliq macalin cabdiweli rayla odhinga oo ka mid ah hogaamiyeyaasha mucaaradka ee dalka kenya ahna ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi ayaa waxa uu si adag uga soo horjeestay amar uu william ruuto siiyey ciidankiisa kaasoo ah inay si toos ah u toogtaan dadka dibidbaxyada dhigaya war uu soo saaray ninkan ayuu ku sheegay in amar weliba ciidanka la siiyo laguna faro inay toogtaan dhaawacaan cabsigeliyaan ama handadaan dadka kenyaanka ah uu yahay mid khaldan islamarkaana uu cambaareynayo hadalkaasi kasoo yeeray william ruuto sidoo kale isagoo hadalkiisa sii wata rayla odhinga ayuu yidhi dalkan waa in mar weliba u dooranaa sharciga iyo habraaca saxda ah kana hortagnaa rabitaanka lagu siinayo booliska awoodda ay dadka rayidka ah ku tooganayaan xitaa marka ay muwaadiniintu u muuqdaan kuwa jebiyey sharciga ayuu sii raaciyey arbacadii aynu soo dhaafnay william ruuto ayaa si cad u amray booliska in ay isticmaali karaan xoog islamarkaana ay lugaha ka toogan karaan dadka ka qayb qaadanaya dibidbaxyada rabshadaha wata ruuto oo u muuqday mid caro ka muuqatay ayaa si kulul u weeraray shakhsiyaad aan magacyadooda la sheegin oo uu ku eedeeyey in ay maalgeliyaan qalalaasaha iyo mudaaharaadyada ka socda dalkaasi kenya isaga oo sheegay in marnaba aysan aqbali doonin wax kasta oo lagu carqaladeeyo xasiloonida dalkaasi kenya dhegaystayaasha warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaa ka falceliyey silsilada cusub ee makaarimul akhlaaq taas oo ku baxda wararka maalinta jimcaha cawle cabdulaahi ayaa la kulmay qaar ka mid ah dhegaystayaasha islamarkaana aragtidooda wax ka weydiiyey
وفي أخلاقنا نثق فبالأخلاق كم قوم رقوا للمجد
maalintii shalay waxaa wararka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ku baxay qaybta koowaad silsilad dacwi ah oo aan ugu magac darnay makaarimul akhlaaq taas oo ka mid ah taxanayaasha ay sanadkan soo kordhisay idaacadda dhegaystayaasha warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa si diiran u soo dhoweeyey xalaqaadkan iyagoona bawaadiyey mawaadiicda uu soo gudbinayo taxanaha qaar ka mid ah dadkan ayaa ka waramay sida ay u arkaan silsiladan ahamiyadda ay u leedahay dadweynaha iyo waxa uga baxay oo ay ka faa'iideen tixanaha aan ugu magac darnay makaarimul akhlaaq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ugu horeyn ku soo dhowow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan adigoo magacaaga noogu bilaabaya wacalaikum salaam waraxmatullahi wabarakatu idaacadda alfurqaan waa ku dhowahay magaceyga waa muwaxid oona jooga deegaanka kuweyni barow
silsiladan cusub ay soo kordhisay idaacadda islaamiga alfurqaan ee makaarimul akhlaaq sideed u aragtaa mase dhegaysatay
silsiladda makaarimul akhlaaq waa dhegaystay oo soo daynayo shiiqeena sheekh maxamed garaar aad iyo aad waan dhegaystay walaal waxaan u arkaa wax fiican oo bulshada loo soo kordhinayo ee akhlaaqda ay ka mid tahay xubin diinkeena ka mid ay tahay waa gartay xalqadan ugu horeysay ee aan daynay maxaa kaaga baxay adi ahaan wallaahi walaal waxaa iga baxa wax badan insha allahu tacaala waa hadda kabacdiina isku taxliiji doonaa inaa dadka akhlaaq wanaagsan aan ula dhaqmo fahamkii hore ee aad ka haysatay xusnul khuluq iyo fahamka hadda aad qaadatay maxaa farqiga u dhexeeya wallaahi farqi weynaa u dhexeeya alxamdulilah insha allahu tacaala waxaan isku dayaa inaa ihtimaam siiyo xusnul quluq inaa dadka muslimiinta dabeecad wanaagsan aan ula dhaqmo dadka muslimiinta waxaan leeyahay ayagane in ay ay dadka si wanaagsan ula dhaqmaan dabeecad fiican loola dhaqmo dadka muslimiinta kastoo dhegeysnaa waxaan leeyahay dabeecad fiican kula dhaqmaa dadka magacayga waa cabdulaahi maxamuud idaacaddan oo ku dhowaa waayahay cabdulaahi oo mar labaad soo dhawow silsiladan ay soo kordhisay idaacadda islaamiga alfurqaan ee makaarimul akhlaaq sideed u aragtaa mase dhegaysatay bismillaah silsiladda idaacadda ay soo kordhisay waan dhegaystay markii aan dhegaystana aad ayaan ugu farxay ahmiyad gooniya ayayna u leedahay bulshada muslimiinta ahmiyadda ay bulshada u leedahay wax minooga sheegi kartaa haa ahmiyadda ay muslimiinta u leedahay waxaa weeyaan makaarim al akhlaaq waxaa la dhihi karaa waa diinkoo idilba ayaa la dhihi karaa maxaa yeelay tacaamulka wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan ayaa ka mid a waa gartay sideed ula dhaqantaa marka dadka kugu hareeraysan adi ahaan wallaahi qof bini aadam ahaan ahay khaladkaygu waa iska badan yahay ilaahay subxaana watacaala khaladkayga ha ii dhaafo waxaan jecelahay dadka muslimiinta inaan si wanaagsan ula dhaqmo oo kitaabka alleh iyo sunnada nebi sal ly slam siday qabaan inaan ula dhaqmo sida anagaba aan u rabo inay si fiican ila dhaqmaan aad iyo aada u mahadsan tahay jasaaka allahu khayra baarak allah fiik anigoo magacii ku bilaawaayo magacii waa umu safiya dugtakoonya barow kusoo dhawooy mar labaad idaacadda islaamiga alfurqaan silsiladan cusub ay soo kordhisay idaacadda islaamiga ee alfurqaan ee makaarimul akhlaaq sideed u aragtaa mase dhegaysatay maxaase kaaga baxay maasha allah aad iyo aada ugu dhowahay silsilada aan soo kordhisana aad iyo aad baa ugu faraxsana waa dhegaystay wax badana iiga baxay maasha allah bulshadana aad iyo aada ugu faraxsan yihiin wax wanaagsan oo soo dhaweynayna waay saameyn intaa leg ayay ku leedahay marka silsiladan bulshada aad iyo aad saameyn weynay ku yeelanay maasha allah waana soo dhaweynaynaa silsiladan makaarimul akhlaaq ayaa ah tixano maalin weliba oo jimcaha ka baxda idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxaana xusid mudan in xalqadiiba aan aaraah ka qaban doonno dhegaystayaasheena ku sugan xarumaha aan ku leenahay gobollada dalka
وفي أخلاقنا نثق فبالأخلاق كم قوم رقوا للمجد
xiise dagaal oo u dhexaysa maamulka la baxay jubbaland iyo dowladda federaalka ayaa ka taagan magaalada beled xaawo ee gobolka gado faahfaahin ku aadan qodobkan waxaa mar kale inoo eegaya cadnaan xaaji muxsin ciidamo ka tirsan maamulka la baxay jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka ayaa isku horfadhiya magaalada beled xaabo ee gobolka gado kadib markii ay ka dhex qaraxday xiisad dagaal xiisadan ayaa timid kadib markii gaari uu saaran yahay qoriga jiibka oo ay leedahay dowladda federaalka uu gacanta u galay askar ka mid ah kuwa maamulka uu hogaamiyo axmed madoobe oo ku sugan magaaladaas gaariga ayaa ka hor inta uusan u gacan gelin ciidamada maamulka la baxay jubbaland waxa uu ku jiray xero ciidan oo lagu magacaabo u k oo ku taala magaalada islamarkaana ay gacanta ku hayaan askarta dowladda federaalka kadib la wareegitaanka gaarigan oo haatan ku sugan saldhigga booliska ee magaalada beledxaabo ayaa waxaa cirka isku sii shareertay xiisadda u dhexaysa labada dhinac waxayna dhalisay in ay aaga ka kala xirtaan magaalada ciidanka maamulka la baxay jubbaland ayaana la wareegay goobo hor leh oo ay ka mid tahay buurta lafooley oo ku taala magaalada si ay uga hortagaan inay halkaasi kasoo degaan diyaaradaha qumaatiga u kaca ee dowladda federaalka waxaa marba marka ka dambeysa sii xoogaysanaya xiisada ka dhex taagan maamulka la baxay jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka kuwaas oo muddooyinkii dambe aad isugu huburuursanayay haatanna ay isku horfadhiyaan magaalada beledxaawo waxayna qarka u saaran yihiin inuu dhex maro dagaal hubka noocyadiisa kala duwan la ysku adeegsado sidaba horey uga dhacday isla magaalada beledxaabo ee gobolka gado ugu dambeyntina maraykanka ayaa markii ugu horreysay qirtay in gantaal ay leedahay dowladda iiraan uu ku dhacay mida ka mid ah saldhigyadiisa ku yaala waddanka qatar afhayeenka wasaaradda difaaca ee maraykanka ayaa qiray in mida ka mid a gantaalada dowladda shiicada ah ee iiraan ee bishii juun lasoo dhaafay ku weerartay saldhigooda hawada ee ku yaala dalka qatar uu si toos ah ugu dhacay gudaha xerada taas oo waxba kama jiraana ka dhigayso hadaladii madaxweynaha maraykanka ee trump kaas oo xilligaasi hoos u dhigay saameynta duqaymaha iiraan hadalka afhayeenka bantikonka ah ayaa yimid kadib markii wakaalada wararka a b ay daabacday sawiro lagu qaday satarleedka ah oo muujinaya khasaaraha ka dhashay weerarkaas sida laga soo xigtay sawirada dayax gacmeedka oo ay falanqaysay wakaalada wararka ee a b weerarka iiraan ee lagu qaday saldhigga alcudayda ee dalka qatar ayaa haleelay guri dabaq ah oo maraykanka u isticmaalayeen isgaarsiinta sugan taas oo bannaanka keenaysa in nidaamyadooda difaaca ee maraykanka ay ku fashilmeen ka hortagga gantaalkaas weerarkaas iiraan oo dhacay saddex iyo labaatankii bishii juun ee lasoo dhaafay ayaa jawaab u ahaa duqaymihii maraykanka uu ku qaaday saddex goobood oo nukleerka ah oo ku yaala gudaha dalka iiraan warkii oo dhegaystayaal eedu kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaana duhurnimadan intaas ayuu ku idil yahay warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballan ah inta ka horraysa waxaynu idinku dhaafaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu